bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة اlwaasiطiya lshaykh اlislaam ibni taymiya raximah اllah qaala shaykhu اlislaam wmin usuuli ahli الsunaةi wاljamacati ana اddiina wاliimaana qowl wcamal qowl اlqalbi wاllisaani wacamalu اlqalbi wاllisaani wاljawaarix wmin usuuli ahli sunnati usuusha ahlusunna waxaa ka mida waljamaacati ahlu sunnati waljamaaca usuushooda waxaa ka mida anna addiina diinka iyo waliimaana iyo iimaanka qowlun inuu yahay qowl iyo wacamalun camal inuu yahay iimaanka iyo diinku inay qowl iyo camal ay yihiin qowlulqalbi qowlkiibuu sii fasirayaa iyo camalkii qowlulqalbi qalbiga qowlkiisa wallisaani carabka qowlkiisa wa camalu lqalbi camalkiina labou kusii fasirayaa wa camalu lqalbi qalbiga camalkiisa wallisaani lisaanka iyo carabka camalkiisa waljawaarixi jawaarixda camalkeeda shiikha halkan wuxuu ka gelayaa marka masaa'ilu اlasmaa'i waalaxkaam baabkan lixdii baab oon soo sheegnay baab ka mida waaye oo yacnii shantii baabaan ujeedaa aan sheegnay oo abwaabtii usuulu ahlisunnati waljamaaca ay ku dhisnayd waxaana la yidhaahdaa baabkan baabu masaa'ili اlasmaa'i waalaxkaam masaa'isha ku tacalluqda magacyada iyo axkaamta magacyada marka aan leenahay magacyada sharcigaan u jeednaa alasmaa'u sharciya asmaa'da sharcigaana waxaa weeyaan mu'min muslim waxaa weeyaan waa kaafir waxaa weeyaan munaafiq waa asmaa'ooda waayo asmaa sharci ah sharcigu munaafiq waxbuu u yaqaanaa mu'min waxbuu u yaqaanaa kaafir waxbuu u yaqaanaa wahaakada wal axkaamna waxaa loogu daray axkaam baa ka dhalato asmaa iska khali ah ma ahan waxaase axkaam baa ka dhalato cali iyo kale ma ahan asmaa'daani waa asmaa sharci ah asmaa'daa sharcigaa markii la helana waxaa ka dhalanaya magac kastoo axkaam u gooni ah axkaamtaas axkaam adduunya iyo axkaam aakhira isugu jirtaa waxaa dhici karta ruux haddii kufri lagu xukumo axkaam adduunyaa ka dhalanayso axkaam aakhirana way ka dhalanaysa axkaamta adduunyada ka dhalanaysa waxay tahay ilaa xaalaad naadira ama ahane dilkiisu inuu dhiiggiisa inuunan macsuum ahayn maalkiisu inuunan macsuum noqonin wahaakada aakhiro marka la tagana axkaamta ka dhalanaysa waxay tahay alkhuluudu fi nnaar naarta inuunan weligiis ka bixin mu'min baa la yidhi ugu dambayn inuu janno u gelaayo axkaamta aakhiro axkaamta adduunyadana waxay tahay inaan dhiiggiisa nafti naftiisa iyo maalkiisa aan la bannaysanin ilaa wax keenayo in lagu bannaysta ma ahane kuwii sharcigu uu sheegay ma ahane walidaalika marka maadaama masaa'il asmaa'i wal axkaam masaa-ishaan la yidhi asmaa'dan marka ay ku xidhan tahay mu'min ilaa waa ismu faacileh iimaankii marka asalka u ahaa maxaa la yidhaahdaa marka taasaa loo baahanaya kufrina maxaa la yidhaha kaafir ila waa ismu faacile kufri maxaa waay marka masderkiisa ile masderkaa asal ahe asalkaa marka masderkaa maxaa laga wadaayo sharciga oo ku qeexay ama sharciga oo ku tilmaamay iimaanka haddii aad fahamto kufrigiina waa fahamtay maxaa yeelay iimaan iyo kufri waxay isku yihiin did did ayay isku yihiin aliimaan marka luqada waxaa lagu yidhaahdaa aliqraar iimaanka xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa aliqraar waa sida shaekhulislaam taxqiijiyey waa luqada iqraar baa la yidhahda ayb iqraarkaas marka waxaa soo gelaya marka iqraar wixii la rabay yani akhbaartii iyo iyo akhbaartii iyo awaamirtiiba way soo wada gelaysaa ayb laakiin haddii la yidhaha iimaan luqada waxaa lagu yidhaahdaa atasdiiq faqad oo luqa ahaanta waa tasdiiq haddii la yidhaha waxaa ka dhalanayso in la yidhaahdo haddii iimaan iyo tasdiiq isku mid ay yihiin tasdiiqa didkiisa iyo kufrina waa inay isku mid noqdaan ilaa iimaan maxaa u cagsi ah kufri tasdiiq maxaa u cagsi ah takdiib takdiib iyo kufri maa isku mida marka maya isku mid ma aha maxaa yeele kufrigu waa ka macno ballaaran yahay takdiibka hal nooc oo kufriga ka mida waa takdiibka ee ruuxa isagoon waxba beeninin haddana gaal waa ahaan karaa madax adayg iyo cinaad dartiis oo u yeeli karaa ibliis hadda wax uu beeniye ma jirto maca daalika haddana waa kaafir ayb masaa-ishaan marka sidaa darteed iqraarka in lagu sheegaa wanaagsan saasuu shaekhulislaam ibnu taymiya kitaab uliimaan uu ku taxqiijiyey marka aliimaanu luqatan aliqraar weeyaan atasdiiqna culamadu waa iska dhahaan qaar badan oo ka mid a calaa kullin sharciga marka maxaa lagu yidhaahdaa sharciga waatan marka mid hadda uu ka hadlaayo aliimaan sharciga waxaa weeyaan aliimaanu qowlu wa camal yasiidu biاطaacati wayanqusu bilmacsiya iimaanku waxaa weeyaan waa qowl iyo camal imaamu اlbukhaari wuxuu tilmaamay ama imaamu shaaficiba kun imaam oo a'immadii salafka ahayd oo isaga shuyuukhdiisa inuu la kulmay kulluhum yaquulu aliimaanu qowlu wa camal yasiidu wayanqus iimaanku waa qowl iyo camal yasiidu wayanqus dhammaan saasay dhahayeen marka waa mas'ale marka ahlu sunnati waljamaaca ay ku ijmaacsan yihiin ayb waa mas'ale marka ahlu sunnati waljamaaca ay ku ijmaacsan yihiin ayb aliimaanu qowlun waa camal marka la yidhaahdo qowlkii marka laba qayb bau yeelanaya camalkiina laba qayb bau yeelanaya qowl marka aan leenahay waxaan u jeednaa qowlu اlqalbi iyo wa qowlu lisaan qalbiga qowl buu leeyahay qalbigan qowl buu leeyahay ka soo baxo qowlulqalbi waxaa weeyaan waa macrifada alla loo yeesho rasuulka loo yeesho diinta loo yeesho iyo tasdiiqa almacrifatu watasdiiq waa qowlulqalbi qowlulisaanna waa maxay shahaadateynkii afka looga dhawaaqo iyo qur-aankiioo la akriyo adkaartiioo la akriyo waa lisaankii waa qowlkii lisaanka camalkiina laba qayb weeyaan camalulqalbi iyo camaluuljawaarix camalulqalbi marka waxaa weeyaan isagu xubbiga jacaylka jacaylka waa camal qalbi ah weeyaan ruux aan ilaahay qalbiga ka jeclaanin mu'min maba ahaa karaba xubbigu marka afkumau ka soo baxaano maya qalbiguu ka yimaadaa alxubbu baa ka mida waxaa ka mida alinqiyaad diyaar in loo ahaado sharciga sharciga in qofka uu hogaansanaado diyaar oo u yahay waa camal qalbi ah waay qofka lama garan karo ayb lagama garan karo waxaa kaloo ka mid a acmaasha quluubta khushuuca waxaa ka mid a khowfka cabsida ilaahay wahaakada acmaal qalbiga ou sameeyo wa camaluuljawaarix camaluuljawaarixana waa midda jirka laga sameeyo sujuudda iyo rukuucda iyo jihaadka iyo waa acmaal oo jawaarixdu qabanayso idan markay culammadu leeyihiin aliimaanu qowlu wa camal qowlulqalbi wa qowlulisaan camalkuna waa camaluulqalbi wa camaluuljawaarix intaa ma la gartayn ayb yasiidu wayanqus waa ziyaadaa waa nuqsaamaa daacaduu ku ziyaadaa macsidana waa ku nuqsaamaa ayb oo aayaad fara badan baa tilmaamaya oo ilaahay subaalla uu leeyahay wayasdaada aladiina aamanuu iimaanan iyo waaladiina htadow zaadahum hudan iyo way badan yihiin aayaadka macnahaas tilmaamaya liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim iyo iimaanku waa kordhaa marka waxyaabaha kordhiyaana waxaa ka mid a macrifada qalbiga waxaa kordhiya aayaadka ilaahay oo lagu tadabburo kowniga iyo kuwa la aqriya waxay dooniba ha ahaadaan waa nuqsaamaa iimaanka oo nuqsaantiisana waxaa tusaya xadiidkii nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi muslim uu werinayo min xadiidi abi saciid man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika hee adcafu liimaan wadalika adcafu اliimaan iimaan marka taag daranaa la sheegay iimaanka taagta daran waa naaqis soo maha iimaanka kale aan taagta darnayne xooga badanna waa iimaan dhammaystirmay idan marka iimaanku inuu leeyahay maraatib kale leeyahay oo nuqsaanna ay gasho ayb waxaa kaloo ayaa xadiidka loo deliishada ka mida nebigu uu yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubbi الrajuli اlxaasimi min ixdaakunna naagahaba wuxuu ku yidhi ma aanan arkin kuwa idinka caqli nuqsaansan oo idinka diin naaqisan oo haddana nin dhug badan oo caqli badan dhugtiisa tegsiinayso marka macnaha maxalushaahidku waxay tahay naagihii waxaa lagu tilmaamay naaqisaat diin nuqsaan diin baa lagu sheegay in diinkoodu uu naaqis yahay sababkii markii nebiga la weydiiyeyna waxa uu yidhi midiin sowma ahan inaysan tukanaynin oo aynan soomaynin ayaamaha xaydka oo u joogo salaad la'aantii iyo soon la'aanta maalmaha qaar baa waxay keentay diinkeedu in nuqsaan uu ahaado idan marka aliimaanu yasiidu wayanqus taa iyaduna marka adiladeeda waa taasaa qowl iyo camal inuu yahayna waxaa u deliila nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam aliimaanu bidcun wa situuna shucba iimaanku waa dhowr iyo lixdan qaybood riwaayada muslim waxay leedahay ow bidcun wa sabcuuna shucba ama toddobaatan iyo dhowr qaybood aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah baa ugu sarrayso waa qowl waadnaahaa waxaa ugu hooseeya imaadat اladaa can اariiq ariiqa oo laga zuuliyo wasaqda waa camal jawaarixda laga qabanayo iimaanu nebiga ku sheegay wاlxayaau shucbat min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mida xishoodka intee laga sameeyaan camal qalbi aw camalkii qalbiga iyo midkii jawaarixda iyo midkii afkaba waa lagu sheegay xadiidkaas ayb marka hadday sidaa yihiin haddana ahlusunnati waljamaca waxaa kaloo in la fahmo u baahan iimaanku markay leeyihiin aliimaanu qowlun wa camal oo camalkii qalbiga iyo midkii jawaarixda carabka waxa laga sameeyo qalbiga waxa lagu gunto kulligiis waa wada iimaan markay ku dhahayaan haddana isku wada derajo ma aha iimaanku kulligiis calaa darajatin waaxida ma aha sida ay ahlusunnati waljamaca qabaan waxay leeyihiin iimaanku liliimaani aslun wa farcun iimaanka qaybihiisa qaar waa usuul qaarna waa furuuc saasay dhahayaan qaarna waa usuuloo haddii la waayo iimaanoo dhan maba jiraba qaarna waa furuucoo haddii la waayo iimaankii waa joogaa wax waa ka joogaan laakiin nuqsaan baa gashay umbaa la dhihi oo ma la dhahayo ninkii waa gaaloobayo iimaankii bilkuliya waa ka tegey lama dhahayo waxaana ku tusahay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi waadnaaha imaadat اladaa can اariiq jidka oo qashinka laga qaado iyo tawxiidkii oo lagu dhawaaqo oo qalbiga laga ictiqaadiya isku derajo ma aha oo ruuxu hadduu jidka qashinka ka qaadi waayo iimaankii waa ka baxay ee kufriba u baxay la dhihi maayo kulligoodna waa wada iimaani ogow marka marka maxaa lagu kala soocaya waxaa lagu kala soocayaa iimaanku inuu leeyahay asal iyo farac ninkii asalka laga waayeyna waa geedaa iimaanka lagu miaaliyey geed geedka haddaa ka goysid jiridda hoose meeshaas maxaa ku yaalla marka la yidhaha geed kuma yaallaa la dhahaya haddii geedka laamaha kore laga jarana waxaa la dhahayaa waa geed laakiin naaqis ah laakiin ismu shajar kama bixin ogow waxa geedka ku mihaaliyena waa ilaahay subxaanah wa tacaala ee waxa uu yidhi alam tara kayfa daraba allaahu maalan kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi اsamaa asal iyo farc baa loo yeelay asluhaa haabitun wa farcuhaa fi اsamaa haddii marka asalka laga jaro geedda geed lama dhahayo haddii laakiin laamaha kore laga jaro waa geed laakiin nuqsaan baa ku jirta iimaankuna asal iyo farac buu leeyahay haddii asalkii lagaa waayo iimaan oo dhan waa kaa tegey haddii asalkii lagaa helo furuucdii ay kaa maqan tahay faraca kaa maqan baa la fiirinayaayo furuucda qaarna waa waajibaad qaarna waa sunan faraca kaa maqan hadduu waajib yahay waxaad iimaankaagu naaqis weeyaan faraca kaa maqan haddii uu yahay farac mustaxab oo sunno ahna waxaa la dhihi karaa iimaankaagu ma lagaa sideedaba iimaankii xaqiiqatuliimaan ma lagaa anfinayo adiga markaas ilaa shaaricu shay sunno ah xaqiiqatuliimaan kuma anfiyo macaanidaas baana lagu xambaaraya markuu nebigu leeyahay laa iimaana liman laa amaanata lahu iyo markuu leeyahay wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min man lam ya'man jaaruhu bawaa'iqahu iyo marka la leeyahay macnahaasaa meesha ku jira ayb oo haddownan qofka asalkan iyo faracan kale aqoonin waa dhibaato murjiada ayagu waxay sameeyeen murjiada ayagu miaal kaley la imaadeen oo si kale ah waxay ku miaaliyeen iimaanka waxay ku miaaliyeen ishriin ishriin bay ku miaaliyeen labaatan dirham oo waxay yidhaahdeen ninku haddii labaatan dirham haddii hal dirham laga bixiyo mar damba labaatan ma la dhahayaa ma la dhahaya walidaalika ruuxu haddii uu yacni ka tago iimaanka qayb ka mida oo ka tago khalaas imaa inuu mu'min kaamila inuu yahay iyo imaa inuu iimaankii dhanba ka baxaba waa nin mu'minoo laakiin iimaankiisa naaqisaya waa diidayaan ayaga labaatan haddaad hal dirham ka bixiso magacii labaatan waa u dhammaatay ku leeyihiin sooma fahmi ayaga iyo khawaarijta iyo amiladaasay la imaanayaan laakiin ilaahay iimaanku labaatan dirham kuma miaalini geedu ku miaaliyey miaalka geedkaana munaasab oo nebigana ninka mu'minka waa tii uu ku miaalay geed timir ah geed timireeduu ku miaaliyey marka tusaalaha geedkaa kaga habboon tusaalahan labaatanka ay daldalayaanmaxaa geedku wuxuu asagu leeyahay usuul iyo furuuc bay kala leeyihin laakiin labaatankan asal iyo farac iyo ma kala lahnaa calaa kulli xaal shucabu اliimaan laysat calaa darajatin waaxida iimaanka qaybihiisa isku derajo ma aha qaar baa haddii la waayo iimaankao dhanba tega qaar baa haddii la helo haddii yacnii iyaga qaar baa haddii la waayo iimaankii dhan uunan tegaynin laakiin wax ka maqnaanaya ayb intaas marka waa ahlu sunnaha sida ay iimaanka ku qeexeen iyo inay yidhaahdeen liliimaani aslun wa farcun asalku marka waa maxayna asluliimaan waxaa weeyaan tasdiiqa rumaynta alla la rumaynayo iyo arkaanuliimaan iqraarka afka laga qiranaayo weeyaan waxaa asluliimaan ah acmaalu lquluub qaar badan oo ka mid a maxabada ilaahay la jeclaanayo waa asal khawfka waa asal waxaan o dhan yacnii ugu yaraan wax un waa inay jiraan ayb marka tasdiiqaas iyo iqraarkaas haddii la helo iyo inqiyaadkii diinta diyaarka qofka qalbiga oo uga ahaa asluliimaan waa la helay wixii ka dambeeya waxaa weeyaan waxay noqonayaan uruud furuuculiimaan salaadda umbaa laysku haystaayo laleeyahay ma waxay gelaysaa asluliimaan mase farac qolada salaadda wax ku gaalaysiinaysa tarku salaa waxay leeyihiin waa asal camalka jawaarixda ee salaada la yidhaha waa asluliimaan buu ka mid yahay haddii marka la waayo salaad iimaan oo dhan baa la waayey meeshay ku dhisan tahay marka taas iyadu waa taas amaa inta salaad wixii ka soo haro xataa salaadda laftirkeeda khilaaf baa ka tagan arkaanuliimaan afarta kale towxiidka marka laga yimaado afarta kale imaam axmed mid kastaa riwaaye buu ku leeyahay qaar wuxuu leeyahy afartaba haddii la waayo laakiin tasdiiqi iqraarkii uu joogo ruuxii waa iimaan un waa haystaa bartiisa qaar wuxuu leey mar wuxuu leeyahy salaadda ninkii haddii uu towxiidkii salaaddii hayo tasdiiqii iqraarkii salaaddii khalaas inta kale waxaa weeye waa ma ilaa dalik calaa kullin marka wixii asal lagu sheego waa in la helo waxaa iyada meesha ku jira marka khawaarijta iyo muctasilada iimaan maxay ayagu ku qeexaan waxay ku qeexaan khawaarijta iimaanku sidaanay u tacriifiyaan feeri aliimaanu ficlu jamiici daacaati almuftaradati ayay yidhaahdeen iimaan waxaa la yidhaahdaa daacada lagugu farad yeelay kulligeed inaad la timaado daacaadka ilaahay kugu farad yeelay kulligeed inaad la timaado ereygan marka kulligeed fiiri marka maxaa ka dhalanaya marka haddii aan kulligeed la helin oo daaco lagugu waajib yeelay aad ka tagto ee aad sida aad macno ka tagto iimaankii waa ka baxday gaal baadna noqonaysaa cindahu walidaalika khawaarijtu waxay wax ku gaalaysiiyaan macsi ruux haddii uu macsi galo uu sameeyo ama waajib uu dayacay ha noqoto ama wax kale ha noqoto wuxuu ku noqonayaa marka way ku gaalaysiinayaan maxaa yeele iimaankay waxay ku tacriifiyeen ficlu daacaati almuftaradati kulliha daacaadka le faradka ah ee la farad yeelay kulligeed in la sameeyo iyadan marka ayaga meesha laga haystaa waa maxay daacaadkana lagu farad yeelay ayagu miisaan uma kala laha maxaa asala maxaa faraca ayaga ma qaban kulluhaa usuulay u tahay ninkii marka ka taga hal waajib waa gaaloobay cindahu soma fahmin marka walidaalika murtakibu lkabiira ninka hadduu dembi kabiira ah ku dhaco waajib ou ka tago ama xaaraan ou koro aanu ka toobad keenin sidaa uu ku dhinto gaal isagoo gaal aba ilaah ilaahay ou la kulmaa bay leeyihiin muctasiladana sidaas ila ay u qeexeen kitaabu اliimaan libni mandah ibnu mandah markuu aqwaalu naas aqwaalu nnaasi fii musama aliimaan markuu ka hadlaayey khawaarijta saas tacriifkoodaabau sheegay sidaasuu u sheegay kitaabu liimaan waxaa kaloo iyadana marka murji'ada afar qaybood murji'ada iyaguna iimaanka maxay ku qeexaan jahmiyada ugu liidato waxay dhaheen aliimaanu huwa almacrifa iimaanku waa aqoonsi bis ilaahay in la aqoonsadaa waa iimaan man carafa rabbahu qofkii rabbigii aqoonsaday fa huwa mu'minu kaamilu liimaan waa mu'min iimaankiisu dhammaystiran yahay waxaa lagu xujeeyey oo la yidhi ibliis rabbigiis ma yaqaani mase ma aqoonin ibliis rabbigii ma yaqaanay mase ma aqoonin waa yaqaanay ilaahay baa noo tilmaamayo o sheegaayo qaala rabbi faandirnii ilaa yowmi yubcahuun buu yidhi qaala fabicizatika lauqwiyannahum ajmaciin sifadii ilaahay bouba ku dhaaranayaa see u gara waaya ilaahay isagoo yaqaan ayaa haddana oo gaaloobay oo gaalnimo lagu qoray yahuudda aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum bal gaalada badankooda waaba yaqaanaanba ilaahay beenbe kuwa xataa ilaahay diiday shuuciga qalbigooda waa ka og yihiin alle inuu jiro laakiin waa madax adeygay u yeelaya fircawn baa laga sheegay saasoo kaleo allana wuxuu yidhi wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwan uu yidhi ilaahay ayb way diideen aayaadkeennii bay diideen annagayna diideen naftoodiina way yaqiinisay xaggeenna inay aayaad ku yimaadeen nebiyullaahi muusa muxuu fircown ku yidhina qaala laqad calimta maa anzla haؤulaaءi ilaa rabu الsamaawaati wاlarضi basaa'ir wainii laadunuka yaa fircawnu mahbuuraa laqad calimta wallaahi baan ku dhaartay wuxuu yidhi muuse qad calimta waad ogaatay fircawnow maa anzala haaulaa'i aayaadkan iyo towreed inuunan soo dejinin ilaa rabu samaawaati waalardi samaawaad iyo dhul kii abuuray maahane cid kale inaynan soo dejinin waa og tahay buu yidhi fircawn haddaa taana marka qofku waxbuu ogaaday waa mu'min ka dhalamay iskama laazimaya isagoo og waxaan inay xaq yihiinoo haddana dhinac mari karaa jahmiyada marka qolada ugu liidata waa marka iimaan la tacriifinayo nacam dad badanoo hadda yacnii kutub akhrinayo diin sheegaayana waxaa dhici karta in arrintaa yacnii ay ka ay dhinac marsan yihiin oo ay leeyihiin yacni haddii la yidhaha gaalada ilaahay waa yaqaaneen ma aqoonin inuu ku leeyahy gaalada ilaahay mukaabara waay waxaasoo kale ilaahayna waa noo tilmaamay inay ilaahay yaqaaneen gaaladu aayaad akar min ishriin alaaiin aaya ka badan bal markay dhibaatada ku dhacdo ilaahay bay u noqon jireen waidaa khashiyahum mawjun kadulali dacow llaha mkhlisiina lahu اdiin faidaa rakibuu fi lfulki dacow llaha mkhlisiina lahu اddiin huwa اladii yusayirukum fi اlbari wاlbaxri xata ida kuntum fi اlfulki وجرyna bهم بريح طيبة وفرxوu بها جاءتها ريح cاaصف وجاءهم الموج من كuلi مكان وظنوا أنه أحيiطa بهم dacوu اللaهa مkhلصيiنa لh الدين kuwii نبiga ou la joogay لبyك اللaهمa لبyك لبyka لاa شhaريiكa لaka إلا شhaريiكا huوa لaka bay dhihi jireen markay تلبiyeysanayeen waa يqaaneen لبyk اللaهمa لبykay ku تلبiyeysanayeen beenna ma ahano ilaahay baaba xujo uga dhigayba ayagana ruux wax uu beeninaayo beentiis ama xujo loogama dhigi kara iqraarkoodii baa xujo waxaa looga dhigay towxiid ululuhiya naam inay inay qaataan marka calaa kullin gaalada mid waa taas waa nusuustii wa gaaladan hadda adduunyada ku nool haddaad soo qabato oo tidhaa war cirkaan yaa abuuray dhulkaan yaa abuuray ilaahay buu ku dhahay mukaabaro waa marka in la yidhaha may waxaas ma jiraan waxaa mukaabaro ah yaa ul u haystaan oo ilaa ilaa allah dhahyaay yaa dhahaya isagoon la dhihin buu dhahaya marka macrifadu iimaan ma aha sidaa in loo ogaado mas'alada kale qolada labaad ee murji'ada waxaa weeyaan ashaacirada ashcariyadu iimaanka waxay u yaqaanaan altasdiiq faqad iimaanku waxay yidhaahdeen waa rumayn bis oo qalbiga haddii ruuxu ilaahay uu ka rumeeyo walow yownanba afka ka qiranine waa mu'min kaamiluliimaan ayb marka tasdiiq weeyaan haddii la yidhaahdo kufrigii muxuu noqonaya marka takdiib keliya kufrigii wuxuu noqonayaa ilaa iimaan haddii tasdiiq bis waayo la yidhi kufri oo iimaan cagsi ku ah muxuu noqonayaa cagsu tasdiiq tasdiiq maxaa cagsi ku ah takdiib baa u ah kufrigu takdiib keliya mayaana ma ahan takdiib nin aan hadda rasuulka beeninin oo haddana gaal abaa la helaan abuu aalib baaba ka mida naxan abuu aalib markii uu nebiga u bandhigay dacwada waa diiday inuu dacwadii qaato maca daalika maxaa gabaygiisii ku jiray walaqad calimtu ana diina muxamadi min khayri adyaani اlbariyati diinan lowla almalaamatu ow xadaari masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina waa kugu raaxay lahaa yidhi waana dhihi lahaa yidhi waana qiro lahay diin adyaantana diinka nebi moxamed inuu ugu fiican yahay oo ugu wanaagsan yahay waa ogahay buu yidhi aniga laakiin lowla almalaamatu haddii aynan jiri lahayn eed aw xadaaru masabatin ama yacni haddaynan jiri lahayn cay cabsi aan ka cabsanayo in la i caayo maxaafisha la igu caayo waa iga heli lahayd buu yidhi inaan kugu dhawaaqo hal marka waa yahaye takdiib miyuu sameeyey abu aalib abu aalib takdiib lama imaanin maca daalika abu aalib kufribuu ku dhintay ibliis takdiib miyuu la yimid asaga ibliis ma waxbau beeniyeyna maya waxbama beeninin ibliis amarkii ilaahay inuu u hoggaansamou ka kibray idan kufriga ibliis wuxuu ahaa kufru ibaa'in wastikbaar kufri oo isla weynin aw ila diintu waa laba moogta qur'aanka iyo sunnada awaamir iyo nawaahi axkaam iyo akhbaar akhbaarta adiga waxaa lagaa rabaa tasdiiq inaad ku qaabisho rumayso amarkii muxuu u baahan yahay marka amarka ma la rumaynaa isaga amarku wuxuu u baahan yahay in loo diyaargaroobo dusha in loo rito amarka inaad samayso shay kale waay laakiin ugu yaraan waa inaad horta amarkaani inuu adiga kugu fulaayo waa inaad qalbiga diyaar uga ahaataan ibliis tii baa laga waayey marka oo wuxuu yidhi qaala ana khayru minhu khalaqtanii min min naarin wa khalaqtahu min tiin marka wuxuu yidhi qaala a asjudu liman khalaqta tiinan oo waxaad dhoobo ka abuurta maan aniga u sujuuda waa isla weynaan marka ruuxi isagoo aan dhihin nebigu beenuu sheega qur-aankii baa been ah isagoon dhihin ayuu haddana gaal noqon karaa meeshaa marka waxaa laga ogaaday iimaanku inuunan tasdiiq keliya aanu ahayn ee tasdiiqu qayb iimaanka ka mida inay tahay ee weli ay qaybi ka sii dhiman tahay qolada kale waxaa weeyaan marka murji'ada firaqeedan ku jirnaaye karaamiyada qolada la yidhaha atbaacu moxamed ibnu karaam assijistaani ninkaa isagaa marka waxau atbaac badan buu lahaa dhulkan khuraasaan bay ku badnaayeen iimaanku waxa uu yidhi al-iimaanu qowlun iimaanku waa qowl bis laa ilaha illa lahu haddaad dhahdo ood afka ka dhahdo iimaankaaga khalaas waa waa xasila qalbiga walow yaadanba qalbiga waxba ku qabanin isagana waxaa la yidhi munaafiqiintii nebiga la joogtay inay gaalo ahayn baa ilaahay tilmaamay maca daalika afka waa ka dhahaye kelimatu tawxiid ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wاllahu yaclamu inaka larasuuluhu wاllahu yaclamu ina almunaafiqiina lakaadibuun wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun munaafiqiintu marka inay been sheegayan waa ka وmin الnaasi man yaquulu aamanaa biاllahi wbاlyowmi اlآakhiri maxaa ilaahay yidhina wamaa hum bimuminiin maba ahanaa la yidhi ilaahay baa muminiin ma ahan yidhi ayb marka qowl keliya iimaanku marka ma aha qowlkana waa loo baahan yahay ogow waa qayb iimaanka ka mida qolada afaraadee murji'ada ka mida murji'aة الfuqahaa ayaa la yidhaha murji'aة الfuqahaa waxaa u badan nimanka xanafiyada la yidhaha madhabkan xanafiyada haysto murji'aة الfuqahaa iyadaa iyagaa u badnaa iyagu waxay yidhahdeen aliimaanu tasdiiqun wa iqraarun bilisaan afka in wax laga qirto qalbigana wax lagu qabto bis tasdiiq iyo iqraar isku daran baa iimaan la dhahday qoladaa iyagu marka asluliimaan ayay iimaanku ka dhigeen bis faricii ma ogola camalku iimaan maaha bayleyn salaadan aan tukanaynaa iimaan shuqul kuma laha imaadat اladaa can iariiq iimaan ma aha wamaa ilaa daalika ayagu marka waxay ku andacoodeen oo ay dood ka dhigteen ay dood ka keeneen haddii la yidhaahdo acmaashu iimaankay ka mid tahay oo wa-aadnaaha imaadatuuladaa cani dariiq jidka oo qashinka laga zuuliyaa waa iimaan haddii la dhaho waxaa ka dhalanaya dhehen cagsigeeda inay kufri noqoto oo haddii qashin jidka la dhigaa in la gaaloobay aa ka dhalanayso markaasaa marka ahluxadiidku waxay yidhahdeen maaha meeshaad la aadeen kufrigaa laba nooca sida iimaankuba ou laba ugu qaybsamay asal iyo farac kufriga ka soo horjeedo asluliimaan waa kufri akbar ah wixii furuucda ka furuuculiimaan wixii ka soo horjeedana kufri waa la dhahayaa laakiin waa kufrun duuna kufrin wahaadaa qowl ahlilxadiidi qaadibatan ahluxadiidka qowlkooda saas kufrigiibaa akbar iyo asqar u qaybsamay iimaankiisoo uma aanan qaybinin qayb haddii la waayo iimaankaoo dhan la waynayo qaybtii sidaa ahayd wixii ka soo horjeedo waa gaalnimo diinta looga baxayo qaybtii laakiin haddii ay maqan tahay iimaankiina uu joogo walow naaqisba ha ahaadee maalan ammaanadii baad ku liidataa ammaanadii baad dayacday ka soo qaad dayaacu lamaana ammaanadii baad dayacday dayaaculamaana iimaan darro waayo iimaan la'aan waayo laakiin iimaankii oo dhan baa looga wada baxayaa maya waxaa la dhahayaa marka faricii waajibka ahaabay ka soo horjeedaa binaan calaa daalika marka faraca waajibkaa wixii ka soo horjeedo kufrun duuna kufrin ayb marka firaqu lmurjiana kuwaas waa afartaas qolaa aljahmiyatu alkaraamiyatu alashcariyatu iyo murji'atu اlfuqahaa darafkooda waa kaas labadii kalena khawaarij iyo muctasila waa soo sheegay ahlu sunnadiina dhexdhexaad aliimaanu qowlu wacamal yaziidu biaacati wayanqusu bilmacصiya ila ana lahu aslan wa farcan laakiin wuxuu leeyahay iimaanku asal iyo farac haddii asalka la waayaa iimaanku dhan wada tegayaa haddii laakiin asalkii lahaayo farcii waajibka ahaa maqnaado mu'minun naaqisuliimaan baa la dhahayaa qofkaasiimaanku marka isku soo xoori saas masaa'il asma waxaa u baahan marka in laga hadlo kadib firqooyinkan oo dhan labadan murji'ada iyo khawaarijta iska soo horjeedo hal shay bay wadaagaan dhammaantood shayga ay wadaagaan waxay tahay iimaanku inuunan qayb qayb lahayn uunan qaybsamin imaa inuu kulligiis wada joogo iyo imaa inuu kulligiis wada maqan yahay qaacidada ahlu sunnadana waxay tahay qasab ma aha saas iimaankii oo qaybi maqan tahay ayaa qayb joogi kartaa iimaanku kulligiis wuxuu zuuli karaa marka asal la waayo bis lakiin haddaad asalkaagii aad haysato aad maalan maanta ammaano oo kale aad khiyaanto maalan aad yacnii samayso ruuxii maalan waa zinaysto oo kale maxaa la dhahayaa iimaankiisii asal ahaan waa u joogaa laakiin nuqsaan baa gashay walidaalika nebigu wuxuu yidhi laa yazni zaanii xiina yaznii wahuwa mu'min ruuxu markuu zinaysana isagoo mu'mina ma zinaysto iimaankii baa laga qaadaya marka iimaankii yani wax lagu ammaanaya ammaanta lahaa ma haysanayo laba shay marka in la kala fahmo weeyaano aliimaan sheekhuna uu sheegi doono waxaan o dhan markaan iska sheegno hadhow waa kitaabka sahal inaan akhrino waa fududaanaysa aliimaanu اlmuطlaq iyo muطlaq اliimaan in la kala garto aliimaanu اlmuطlaq iyo muطlaqu اliimaan in la kala garto ruuxii asluliimaan haystoo mu'minka ahaayo yacnii iqraarkii camalkii qalbiga intii waajibka ahayd asalka ahayd iyo iqraarkii waa laga helay furuucdii buu ku dheelay xoogaa ninka isaga ah maxaa lagu tilmaami karaa waxaa la leeyahay marka ninka noocaasoo kale ah al-iimaanu اlmuطlaq in la siiyo ma aha muطlaquliimaanna in laga anfiyaa ma aha maxaan ka wadnaa marka al-iimaanu اlmuطlaq waxaa weeyaan waa iimaankii la iطlaaqay ee markaa isagu ammaanta ahaaye qur-aankana lagu ammaanayo iimaankii dhabta ahayo iimaan dhaba inaad siisa ma aha ninkaas ilaa iimaanka dhabtaa waxaan waa ka soo horjeedaa mugta u samaynaya ilaahay wuxuu le innama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna الصalaata wmima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum اlmu'minuuna xaqaa ulaa'ika hum اlmu'minuuna xaqan iimaankii dhabta ahayaa kuwa iyagaa la siiyey oo haddii ninka laga waayo ka waran marka qur-aanka la akrinaya hadduu xoogaa khushuuc iska waayo de iimaan kaamila ma haysta ninkaa isagaa laakiin laakiin iimaan bartiis waa haystaa ninka waa ku jiraa iimaan bartiis marka al-iimaanu اlmuطlaq waxaa weeyaan iimaankii kaamilka ahaa muطlaquliimaanna waa iimaan bartiis waayo iimaan uun waayo marka ninka kabiirada ku dhacaa waxaa weeyaan muطlaquliimaanna ma loo diidaayo iimaan bartiis ma laga anfinaayo wow haystaa aliimaanu اlmuطlaqna la sii maayo lama dhahaayo almu'min alfulaan la dhihi maayo maxaa yaele almu'min markaa tiraa sifo oo weyn waayo almu'min walidaalika culammada ahlu sunnaha waxaa ka mida caqaa'id yacnii sida ay ku tageen istinaha waxaa la yidhaha way istinoodaan mu'min miyaa tahay ana mu'minun in shaa allah inuu yidhaha ana mu'minun in shaa allah mu'min baan ahay haddii ilaahay yidhaahdo imaam axmed wuxuu yidhi waxaan u istinoonaynaa oon sidaan u yeelaynaa annaga wax badan baa naloo diray qalbigii waa la imaanay wixii laga rabay afkii wixii laga dhahayana waa ka dhahnay laakiin acmaashii ma dhammaystirin mana dhammaystiri karno walidaalika marka waa inaan wax soo reebanno marka ayb ibnu mascuud baa asagana waxaa laga wariyey qole ayuu la kulmay markaasuu yidhi man ilqowm qowm kuwa aya markaas inaan naxnu almu'minuun naxnu almu'minuun bay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi war maad janno iskaga marqaati kacdaan waa yahay ahlujannaan nahay maa iska dhahdaan ila waصfiga mumin dheeldheel maaha muslim iyo mumin waa kala duwanyin muslim waa muslimka lama istinoonayo isaga nacam war muslim maa taha haa baad leedahay maxaa yaele islaamku waa waxaan daahirka iska muuqdee yani acmaashan yani daahirka ruux haddii laga helo waa muslim weyaan darajo iyada muslim wax ka hooseeya waa gaalnimo laakiin iimaan marka la yidhaahdo iimaan muطlaq ah iska ilaali ruuxaan marka haddii lagu yidhaha ninkan faasiqa ah war ninkan mu'min miyaa waxaad dhihi kartaa may mu'min ma ahan bimacnaa marka mu'min kaamila ma ahan baad ujeedaa waayahay ma gaal ba baa lagu yidhi may gaal ma ahan baad leedahay nacam waa mu'min oo naaqisuliimaan iimaankiisaa naaqis marka uma diidaayo iimaan bartiis inuu haysto laakiin iimaan kaamila ma u sugaayo waa keeni doonaa iyada marka mas'aladaa iyaa haddii marka sidaa ay tahay iimaanku asalka ay faraca uu leeyahay firaqaana saa ay kale yihiin kufriguna laba qayboodoo waaweyn buu leey akbar iyo asqar kufri weyn iyo kufri yar kufriga akbarkaa waa midka diinta looga baxo kufriga akbarkaa marka ilaa shan qayboodba u qaybsamaa oo hadda ka horna aan ka hadalnay kufru ibaa-in waistikbaar kufru juxuud kufru takdiib kufru icraad kufru nifaaq kufru shaki qaybahaas u qaybsamaa kufrigii marka wuxuu yeelanayaa marka sidoo kale nifaaqu isaguna asmaaduu ka mid yahay nifaaqu laba u qaybsamaa nifaaq akbar iyo asqar nifaaqa akbarka waxaa weeyaan ruuxa qalbiga gaalnimada ku haysto afkana islaam ka sheeganayo xugunkiisa aakhiro waa alkhuluudu fi nnaar waa ilaa gaalow la xugun yahay nifaaqa isagu asqarka waxaa weeyaan calaamadihii munaafiqiintii ayaa wax ka midaa laga helaya markaad sheekaynayso kale been baad sheegi ammaane haddii lagu dhiibto waad khiyaanaysaa waa nifaaq asqar nebigu wuxuu yidhi aayat lmunaafiqi alaa idaa xadaa kadab waidaa wacda akhlaf waidaa tumina khan saasuu yihi rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ikhwatu yuusuf intaba waa sameeyeen aabbood ballanay ka qaadeen waa uga baxeen been waa sheegeen oo waxay yidhaahdeen dhurwaa baa cunay iyey baa cunay bay dhaheen tee kalena marka waxay tahay idaa xadaa kada waidaa wacada akhlaf ballantii baa uga baxeen waidaa tumina khan ammaanadii lagu ammaanaystana waa ka soo tageen way khiyaaneen maca daalika yacni munaafiqiin oo gaala ana mana laga mana ahay taas marka taa waxyaabaha loo deliishaday ka mid tahay marka haddaad munaafiq un maqasho iska jir kala saaro mar walba tafsiilka ku dadaal wahaakadaa marka siyaabahaasay kala leedahay wixii intaa dheerna marka horena casharkan casharro ka horreeyena waan uga soo hadalnay kufri maxaa ka laazimaya maxaa ka dhalanayana ruux haddii uu wasfigaa kaafira ou qaato xukmuhu fi laakhirati alkhuluudu fi nnaar xukunkiisa adduunyana waa maxay in aan markaa naftiisii iyo maalkiisii inaynan cismo helin ilaa inay cahdi cismo uu ku hela ma ahani ee kufrigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka asbaabaha yacni keeni kara in dhiiggiisa iyo maalkiisa uu badbaadi waayo ka mid tahay ilaa in cahdi muslim lagu badbaadiyo maaha wax kale ayb iimaanku ruux haddii mu'min iimaan lagu sheegana xukunkiisa wuxuu noqonayaa de marka waxaa weeyaan adduunyadana in xukmu ahliliimaan la siiyo oo dhiiggiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa waxas la badbaadiyo dhinaca kalena in la siiyo aakhiradana marka inuu waxaa weeyaan ugu dambayn un haddou ataa haddii xataa la cadaabo inuu jannadii un ay u dambaynayso marka masaa-ishan masaa'il khatar ah weeyaan culummada kutubay ka alifeen kutubaha laga alif waxaa ka mid a kitaabu اliimaan libni mandah kitaabu اliimaan liabi cubayd alqasim ibni salaam kitaabu اliimaan liabi bakr bn abi shayba kitaabu اliimaan lilimaam axmed kitaab loo nisbeeyaa jira kitaabu liimaan la yidhaahdo waxaa jira kitaabu liimaan uu alifay moxamed ibnu nasr almarwasi sidaa uu yacnii ku sheegayo tacdiimka tacdiimu qadri salaadna qaybo masaa'il badanoo iimaanku kaga warramay sheekhulislaam laba kitaab uu leeyahay oo iimaanka uga hadlo kitaabu aliimaani alkabiir iyo kitaabu aliimaani alawsat laba kitaab weeyaan majmuuc ulfataawo ay ku dhex jiraan wahaakadaa iimaanku yacni culammadu aad iyo aaday uga hadlaan marka masaa-ishan ruuxu haddii aanu fahamsanaynna kufri iyo hadduu ka hadla iyo iimaan iyo kanaa mu'mina iyo kanaa gaala iyo kanaa munaafiqa waxay noqonaysaa un kufri un markaa ama wuxuu noqonayaa kufri siyaasadeedu isku bedelayaa oo ruux isagu marka fikir un ku khilaafsan laga yaabo inuu xerada uga saaro un kan kalena waa awoodaa intaas marka yacni isgaalaysiintu hadday noqoto isgaalaysiin un fikir ku dhisan hadday iska tahay nin kasta waa awoodi karaa ogow nacam haddaad adiga gaal dhahdaadna gaal baa lagu dhihi karaa laakiin midda qiimaha le waxay tahay midda cilmiga ku dhisan waay midda cilmiga ku dhisan oo cindallaahina qofka uu gaal ka noqon karo yacni ninku markuu ijtihaado oo qawaaciddan ka indilaaqo waa soo dhoweey karaan xukunkiisu marka waxuu noqon karaa yacni xugun macquula laakiin hadduu iska goobaynayo waa baab kale iyada wa min usuuli ahlisunati waljamacati ahlusunnati waljamaca usuushooda waxaa ka mid ah marka sheekhu ahlusunnati waljamaca buu leeyahay ahlusunnati waljamacana kitaabka markaan meelaha dambe gaarnaan bal sheegi doonnaa awsaafteeda iyo waxa ay yihiin sunnadan maxaa laga wadaa jamaacadanse maxaa laga wadaa yaa yacnii yaa ku sifaysan yaa ku sifaysan ahlusunnati waljamaca nacam asmaa'adu ma ogtahay haddii qofku xaqiiqadeeda laga waayo magac waxba uma taraayo asmaa'da waa la bililiqaysan karaayo waa layska qaadan karaa laakiin ruuxu hadduu isim iyo magac iska qaato uu ka qaawan yahay laakiin macnaa wax macnaa ay samaynaysaa ma laha waxaa ka mida marka usuushooda ana addiina waliimaana diinka iyo iimaanka qowlun wa camalun weeyaan waxaa baraarujin yar u baahan caqaa'idka toddobada la yidhahda meelahan hadda lagu akhriyo dalkeenna ashaacirada alcaqaa'idu sabca jawharada sharaxeeda tuxfatulmuriidka ibraahim albaajuuri wuxuu yidhaahdaa ayagu iimaanka ashaacirada waxaan ku sheegnay tasdiiqay ka rumaysan yihiin keliya inuu yahay bina'an calaa daalika wuxuu leeyahay falow sadaqa biqalbihi ruuxii qalbigiisuu ka rumeeyey gaal bowna ahaa buu yidhi nin gaalnimo aan ku ogeyn ayaa qalbiga ayuu iimaan ka gashtay ayuu gashtay nin afla' ma ahano hadda waa nin hadli kara waa hadalka waa awoodaa markaasaa waxaa la yidhi warniyo haye towxiidso afkasoo kama rumayn ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu anna moxamedan rasuulullah dheh haddii uu diidownan dhihin ninkaas ee uu wixiisiina qalbiga ku haysto mu'min waayuu leeyahay biitifaaqi ahlilcilmina waxay leeyihin kaas mu'min ma aha maxaa yeele nebiga calayhi isalaatu wasalaam ruux markuu gaalnimo ka soo baxaayo towxiidka ayuu u qiri jiray markaas kadibaana axkaamta uu qaadan jiray ayb fi dunyaa iyo walaakhira labadaba xataa maxaa yeele nin waa maxay iimaan baan qalbiga ku haystaa haddana waa diiday inaan ku dhawaaqo dhahaya maxay tahay muxuu diidaya hadduu qalbiga ku haysto marka taa iyadu khatar walidaalika ayagu laa ilaha illa lahu afka looga dhawaaqaa umaba haystaanba axkaamtan unbaa ku xasilaysa waxay leeyihiin qofkan wuxuu afka uga dhawaaqayaa in hadhow la garto inuu muslim yahay la salaamo salaamta lagu bilaabo dhaxal la siiyo haddii kale ilaa qalbigiisa ma ogaa karna ma ogtahay cindallaahi laakiin waa mu'min kaamil kaamiluliimaan an اdiina iyo wاliimaanu qowl weeyaan iyo camalu camal qowlulqalbi qalbiga qowlkiisa waaye waa macrifadii iyo wاlisaani iyo waa qowlulisaani lisaanka qowlkiisa waa yani wax afka looga dhawaaqayo wacamaluاlqalbi weeyaan camalulqalbi qalbiga camal laga sameeyo wاlisaani laga sameeyo iyo wljawaarixi jawaarixda laga sameeyo camalulqalbina waa soo sheegnay tasdiiqii iyo waxyaabihii kale inqiyaadkii iyo camalulqalbina jawaarixda waxa laga sameeyana waa soo miaalinay wa ana aliimaana iimaanku yaziidu inuu ziyaadayo biaacati daacada uu ku ziyaadayo wayanqusu inuu nuqsaamayo bilmacsiyati uu ku nuqsaamayo adilada ku jirta iyadana waa tilmaanay amaa qolooyinkan ayagu murji'ada dhammaantood waxay qabaan iyo kuwa kale xataa iimaan ziyaado iyo nuqsaan iyo maya hadduu nuqsaamo khawaarij waa gaalnimay bay leeyihiin kuwan kalena waxay leeyihiin de hadduu nuqsaamo iyadana waaba gaalnimaba ruuxii marka maba ka nuqsaami karaba iimaanka hadduu zinaysta iyo hadduu khamri cabo iyo hadduu xado iyo iimaankiisu waa kaamil asagun marba haddiiba laga helo tasdiiq kuwaan murji'ada agtoodana laakiin marka daacada inuu ku ziyaado macsidin uu ku nuqsaamo aayaadku saasay tilmaamayaan nusuusta yacnii axaadiidta rasuulkana sidaasay tilmaamayaan ijmaacu ahlilcilmina saas waay imaamu shaafici wuxuu ka soo guuriyey bukhaariba shuyuukhdooda ay ka soo guuriyeen inay dhihi jireen al-iimaanu yaziidu wayanqus ruuxa aan aaminsanayn marka tan waxaa laga yaabaa marka inuu yidhaha dadku waa isku wada iimaan lidaalika xanafiyadu waxay bannaynayaan nimanka murjiada murji'atu lfuqahaa ninku inuu yidhaahdo iimaanii ka iimaani jibriil oo mikaa'iil oo abi bakrin wa cumar aniga rasuulka isku iimaan baan nahay buu dhahaya aniga abubakar isku iimaan baan nahay aniga iyo yacni jibriil isku iimaan baan nahay sidaas u dhahayaan bukhaari marka waa kan baabaysanayo dhahaayo markuu kitaabuliimaan dhexdiisa abwaabta uu sameeyey waxaa ka mid a baabu khowfi اlmu'mini min an yaxbata camaluhu yacnii mu'minka cabsida uu ka cabsanaya in camalkiisa buro baab saasoo kale u baabeeyey wa qaala cabdullahi bnu abi muleyka ibnu abi muleyka wuxuu yidhi buu yidhi adraktu ثalaaثiina min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wali wasalam waxaan soo gaaray soddon saxaabi oo asxaabta rasuulka ka mida kullu minhum yakhaafu calaa nafsihi اnifaaq mid kastaana oo munaafiqnimo ka cabsanayo mid iyaga ka mida ma dhehaynin buu yidhi iimaanii ka iimaani jibriila wa mikaa'iil ka iimaan abi bakr wa cumar ma dhihi jira marka ruuxu inuu yidhaha iimaankayga iimaankii nebigu la mid yahay iimaanka abubakr waa waa caqiida la'aanta masaladan hadda yani ahlu sunnaha ku ijmaaceen oo khilaafsan yaha u keenayso waxa ziyaadaya marka maxay tahay iyadana marka war baa meeshaas la geliyey qaar waxay leeyihin waxa ziyaadaya waa camalka jawaarixda bis ninku nin waa ka salaad badbada karaa waa ka soom badnaan karaa waa ka qur-aan akhris badnaan karaa laakiin camalka qalbiga tasdiiqa ma ziyaadi karaan ahlu sunnaha waxay leeyihin tasdiiqana waa ziyaada tasdiiqa adiga aad qalbiga ku haysato rumaynta aad alla rumaysan tahay yaa ziyaado ziyaado iyo nuqsaan aqbalo ziyaada iyo nuqsaanta siduu ku aqbalayaa waxay tahay ruuxan asalkii tasdiiqa waa haystaa laakiin marka adiga aad maanta qur-aankii akhriso oo aad ku tadabburto maanta inta baxdo aad maanta ilaahay awooddiisa iyo cajaa'ibtiisa feerfeeriso iyo marka aad haafilka tahay oo adduunyo ku mashquulsan tahay isku mid ma qalbigaaga isku mid miyaana isku mid ma ahan qalbigaaga marka marna qalbigaagu waa kacayaa waa ziyaadayaa tasdiiqaagii maxaa yeele tasdiiqu wuxuu ku xihan yahay cadamada ilaahay oo la istixdaarsado weynaanta ilaahayna waxaa la istixdaarsan karaa marka qofka uu baraarugsan yahay oo uu ku tadaburaayo nusuustii iyo waxyaabahaas amaa laakiin hadduunan sidaa yeelin waxaa dhici karta inuu alla rumaysan yahay haddana laakiin uu iska kaafil yahay oo moogyahay marka tasdiiqa ziyaadadu tasdiiqa waa waa ku dhacdaa waxay ku dhacdaa yacnii camalka qalbiga camalka waxa lisaanka laga sameeya jawaarixda kulliga ku dhacda وأن الإيمان imaanku يزيid بطاacati buu ku ziyaada وينqص بالمacصiyaةi macصiyadan waa ku نqsaama وhm iyagu maca dalika kaagaa lala qabo laa yukafiruuna ma gaalaysiinayaan أhla الqiblati dadka qiblada u tukado dadka tukadee qiblada u jeesta yani muslimiinta ma gaalaysiiyaan maxaynan ku gaalaysiinaynin laakiin bimuطلq الmacaasi macaasi kastaa kuma gaalaysiiyaan bimuطلq الmacaasi macsi un kuma gaalaysiiyaan ayi macsiyo yacni bimuطlaqi almacaasi waxay tahay biayi macsiyatin kuma gaalaysiiyaan macsi kastoo ilaahay loogu caasiyaa darteed uguma gaalaysiiyaan dadka muslimiinta waalkabaa'iri bimuطlaqi اlkabaa'iri kabaa'ir kastaa kabiiro kastaana kuma gaalaysiiyaan shiiqu cibaaraadkiisa diqaa ku jirta iska feeriya bimuطlaqi اlmacaasi wاlkabaa'ir buu ee ma dhihin laa yukafiruuna bilkabaa'iri kuma dhihin ahlu sunnaha dadka kabaa'irta kuma gaalaysiiyaan kuma dhihin maxaa yeelay kabaa'ir marka la yidhaaha shirkigu kabaa'irtuu soo gelaa nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi alaa unabi'ukum biakbar اlkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ma idiin sheegaa haabaa la yidhi alshraaku billaahi buu yidhi marka shirkiga ma laysku gaalaysiinaayo mya marka isagu nacam waa laysku gaalaysiinayo dadkii nebiga uu la dagaalamayey maxay ahaayeen mushrikiin bay ahaayeen sooma marka alkabaa'ir marka la yidhaahdo gaalnimadaaba ka mid ah kabaa'irtii soo gelaysa marka sheekhu laakiin wuxuu yidhi bimuطlaqi اlkabaa'ir markuu ku leeyahy waxaa laga wadaa dembi kasta oo kabiira ah dadka kuma gaalaysiiyaan marka dembi kasta marka lagu yidhaha biayi kabiiratin yacnii ayi kabiira waa run wax kuma gaalaysiiyaan kabiirada waxay noqon kartaa zino waxay noqon kartaa sariqo ammaanadoo la dayacay noqon kartaa wahaakada dembi kastoo kabiiraha muslimiinta yacnii dadka muslimiinta ay galaan kuma gaalaysiiyaan ahlusunnaha marka bimuطlaqi اlmacaasi wاlkabaa'ir waxay tahay macsi kasto iyo kabiire kasto waxba kuma gaalaysiiyaan dunuubtu marka waa labo macaasida iyo yacnii kabaa'irta ama macsidhe ama kabiire dheh waa laba nooc dunuubtu waa labo dembi iskiis gaalnimo u ah dembi fii xaddi daatihi gaalnimo u ah iyo dembi aan iskiis gaalnimo u ahayn midka marka muslimiinta in lagu gaalaysiiyaa ay qalad tahay ahlu sunnahana ay ka fogaadeen waxaa weeyaan dembi sharcigu uunan gaalnimo ka dhigin sharcigu aanu gaalnimo ka dhigin haddaad adiga wax ku gaalaysiiso khawaarijtii dhaqankoodii laakiin dembiga haddii sharcigu uu ku tilmaamay kufri akbara inuu yahay wax waa lagu gaalaysiin karaa midkaa isagaa maalan maalan zinada sariqada khamri cabidda soo qaadaba khamri in la cabaa gaalnimo waayo muu yidhi sharciga ma dhihin sharcigaas aayadaha qur-aanka iyo sunnada nebiga ma tilmaamayaan ruux hadduu khamri cabo waa gaaloobay ama khamrada oo la cabaa waa gaalnimo ma dhihin gaalnimo weyn ma dhihin walidaalika meeshaas marka waxaa ka soo baxaayo ninkii dadka ku gaalaysiiya marka dembi aan sidiisa gaalnimo aan u ahayn ninka dadka ku gaalaysiiya waa sidii khawaarijtu samay jiray laakiin ninkii maalan wuxuu wax ku gaalaysiiyey camal mukafir ah qowl mukafir aba wax ku gaalaysiiyey hadal sidiisa gaalnimo u aha jireed ficil sidiisa gaalnimo u ah baa jiro ictiqaad sidiisa gaalnimo u ah baa jiro sidaa hadduu wax ku gaalaysiiyo oo uu yidhaahdo ninkii waxaa sameeyo nebiga caayo maalan waa gaal de nebiga caayadiisa maxay kaloo ahaa lahayd waa gaalnimo soomaali laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum dadkii nebiga ku jeesjeesaayay asxaabta laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum aa ilaahiyey shaekhulislaamna wuxuu yidhi kufruhum bilqowl qowlkooda aayaadkii ilaahay buu ku jeesjeesay waa gaalnimo waa lagu gaalaysiin karaa maxaa yeele taas iyada fii xaddi daatiha baa gaalnimo loogu sheegay waxyaabahaas sanam buu u sujuuday nebi ayuu la dagaalamay oo ka soo horjeestoo dilay nacam dadkii muslimiinta ahaa iyo kitaabkii qur'aan kitaabkii qur'aankiibuu maalan qashin meel qashina ku tuuray waa ficil sidiisa gaalnimo u ah soo maaha musxafkii inta lasoo qaado lagu tuuro qashin qolo masaaxiftii ku kaadshaysa ayuu dal islaama ku soo hogaamiyey waana ka safoo muslimiintau la dilayaa oo ficilladaas lagaay samaynayaanoo raalli uga yahay nacam isagaa wato mudaaharo oo mushrikiinuu sameeyey oo ficil weliba nacam ayuu sameeyey sideeday gaalnimo u tahay oo qur'aanka iyo sunnada u tilmaameen iyo ahlu cilmigaba maxaa marka imaanaya marka taasoo kale ficilkaas waa gaalnimo dunuubta marka wax lagu gaalaysiiyo hadday iskeed gaalnimo inay u tahay iyo inaynan u ahayn waa in la kala saaro hadday iskeed gaalnimo u noqoto wax waa lagu gaalaysiin karaa khawaarijnimona ma aha arrintaa iyadaa nacan maaha marka arrinkan in quluwi ifraad iyo tafriid in loo rara ma aha nacam dadka qaarkoodna yacnii liiska uguma jiro ruux muslimaba wax uu ku ridoobi karaba maba jiraanay qabaanba nacam waa mustaxiil jiddanay ka dhigayaan qolana waxaa weeyaan waxaan gaalnimo ahayn bay wax ku gaalaysiiyaan labada lama ogola waana ifraad iyo tafriid ficil bay gaalnimadu noqon kartaa qowlay noqon kartaa ictiqaad bay noqon kartaa markii marka hal iyaduna waa tallaabada labaad waa dembigu hadduu sidiisa gaalnimo u yahay ruuxa uu ku dhaco marka laakiin asaga tacyiin ahaan loo gaalaysiinayo shuruud baa la rabaa in la helo mawaanicna in la waayo waa soo sheegnay mawaanicdii waa jahligii waxaa weeyaan ikraahi waxaa weeyaan alkhata yacni qofku inuu carabka wixii ka soo boodo kale ay noqoto qasad ficil inuunan jirin tan afaraadna waxay ahayd ta'wiil mawaanicda hadda koraan ka soo hadalna marka waa laba tallaabo isku xigow shayga aad wax ku gaalaysiinayso horta waa in waa in wax cadoo gaalnimo sharcigu ku xukumay waa inuu yahay aaniyan ruuxa aad ku tadbiiqinaysana waa in laga helay shuruudii mawaanicdiina laga waayey mawaanicdii shuruudiina laga helay mawaanicdiina laga waayey ninkii marka intaas markuu soo mara ka gadaale wax ku tagfiiriyo madhabulkhawaarij ma aaminsana culummada islaamkana waa yeeli jireen daday tagfiiriyeen baa jiray oo macno noocaasoo kale ay ku tagfiiriyeen wayna dhici kartaa inay culummadu isku khilaafaan war ruuxani maanic ma laga ma haystaa mase maanicii mawaanicdii waa maqan tahay mase ma maqna waa laga murmi karaa culimmadii waa jiraan daday isku khilaafeen gaalnimadooda iyo qola ay maahan gaal dhahayaan qolan aynan dhehaynin waa jirtaa taa laftirkeeda ma ahan in wax lagu tabdiic iyo khawaarij iyo waxaa laga sii kala dhaliyo ma ahan oo tanaabus bilalqaab in laga sii dhaliyo ma ahan marka masaa-ishan marka bimuطlaqilmacaasi dad badan markay akhrinayaan diqada ku jirta ma fahamsana waxaa dhici karta inay yidhaahdaan kabaa'irta wax laguma gaalaysiiyo kabaa'irta maxaad ka wadaa in la yidhahdo marka kabaa'ir waxaa jirta fii xaddi daatihaa kufri u ah nacam kabaa'irta noocaasoo kalena waxaa ka mid a nebigoo lacaayo waa kabiira min alkabaa'ir waaye shirkigaa kabiira min alkabaa'ir ah alaa unabikum biakbari alkabaa'ir alshraaku biاllah haddii la yidhaha marka ruux shirki ku dhex sugan lama gaalaysiinan waa dhibaato waaye ruux hadduu shirki galo wax lagu gaalaysiiyo waa ku dhacay kadib un waxaan u fiirinaynaa shuruuddii mawaanicdii baan eegaynaa ma ahane in la yidhaha marka waa saasay ahayd iyo kanay ahayd maahan alqaabtan laysku tuurtuuraayo nin shirki ku jiro oo weliba xuja ku oogan tahay marka la gaalaysiiyo la leeyahay ama iyaguba ay dhahayaan khawaarij waayo kuwaas ay leeyihiin wax ictibaaroy leedahay male maxaa yeele ahlu sunnaha waxaa la ogyahay weligood waa la cay jire murji'adu ahlu sunnaha khawaarijay u taqaaneen khawaarijtuna ahlu sunnaha murji'a waayay dhihi jireen cabdullaahi ibnu lmubaarak almarwasi ayaa wuxuu yidhi mas'aladaanuu ka hadlay murtakibulkabiiraha inaan la gaalaysiinin kabiiro kasta inaan waxba lagu gaalaysiinin markaasaa nin raggii khawaarijta fikirkooda ku ta'aursanaa ka mid ah baa wuxuu yidhi abacda alkibari sirta murji'an markaad weynaatay ka gadaala miyaad murjiin murji'in noqotay buu markaasuu wuxuu yidhi almurji'atu laa taqbalunii aniga murji'a maba i aqbalayso yidhi iyadaan ba iyeelayninuu yidhi maxaa yeeley madaahibtooda waa ka soo horjeedaa yidhi i aqbali mayso yidhi marka ruuxaan murji'a iyo ictiqaadaadkooda aqoonin hadduu iska yidhaha waa murji'a un qof ruux aan ictiqaadkii khawaarijta wax ka aqoonin hadduu yidhaahdo waa khawaarij un keliya isagun waxau maqlay ruux muslim noqday mar islaamku waa un la soo galaaye qof ka baxaaya mabaleba iska maqlay kutubaha axkaamta waxaan ku aragnaa kitaab kastoo fiqiya kitaabu ridda xuduudda iyo markuu ka soo hadlo baabu riddati wax riddo la yidhaahdo baab u guntaa waana ka hadlaan marka shaaficiyadaa ka hadasho axnaaftaa ka hadasho xanaabiladaa ka hadlaan maalikiyadaa ka hadlaan mas'ale macruufa waa marka ninkii isagana yacnii dawaabidii ahlu sunnada isagoo ku taagan khaarijiyaa tahay la yidhi ama murji'i baa tahay la dhahay waxba dhib ma leh wixii hore loo sameey jiray un waay waxay macnuhu samaynaysanama wahum iyaguna maca daalika kaaga iyadoo lala qabo laa yukafiruuna ma gaalaysiinayaan ahla alqiblati dadka qiblada u tukado bimuطlaqi ilmacaasi ku gaalaysiin maayaan maca si kasto walkabaa'iri kabiiro kasto dembi kastoo kabiiraha kuma gaalaysiinayaan laakiin kuwa iyagu sidooda gaalnimada u ah waxaa ku gaalaysiinayakamaa sida yafcaluhu lkhawaariju khawaarijtu sida ay sameeyaan oo kale ma yeelayaan bal iluquwatu bal e inay ku gaalaysiiyaan iska badaaye aluquwatu aliimaaniyatu walaaltinimada iimaaniga ah haabitatun weeyaan mid sugan maca almacaasi iyadoo macsi ay jirto ruuxii oo macsi ku dhex sugan ayaa haddana walaaltinimadii iimaankii ay baaqi tahay weli oo nin walaalkaaya uu yahay isagoo mooryaan ayaa walaalkaa u yahay iimaanku walaalkaa ku yahay hadduunan wax kabiiraha ku dhicin wa bimujarad yacni waddou istaagaa dadkuu dhacaa tuug guryaha usoo dhaco wax ka qaato waaye zino iyo lagu yaqaan khamriba u cabaa maalan bimujaradi daalika ma ku kufrinayo nebiga sala allahu calayh waali waslm nin khamriga cabi jiraa jiray oo dhowr mar loo keenay oo karbaashi la karbaashi jiray markii dambaa nin asxaabta ka mid u yidhi lacanaka allah or allah ku lacnado maa akara maa tu'taa inta lagu keenayo lagu soo qabanayo badana markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam sidaa ha dhihinina ilaahay iyo rasuulkiisuu jecelyahay shaydaan ha ugu kaalmayninina way dhici kartaa ruuxu markaa dembi un maaha bal ilukhuwat اliimaaniyatu haabitatun weeyaan mid sugan maca almacaasi macsi lala qabo iyadoo macsi jirto kamaa qaala subxaanahu siduu alla u yidhi fii aayati اlqisaas faman axadkii cufiya lacafiya lahu faman axadkii cufiya lahu la cafiye isaga xaggiisa min akhiihi min demi akhiihi walaalkii ou dilay dhiiggiisa laga cafiyo shay-un wax un laga cafiyo faitibaacun facalayhi korkiisa waxaa ahaaday itibaacun raacid bilmacruufi oo ku raaco faman cufiya lahu min akhiihi maxalushaahidkiisi waxaa weeyaan ayb maxalushaahidkiisi waxaa weeyaan ayb maxalushaahidkiisii marka faman cufiya lahu min akhiihi shay-un akhiihidaas buu ka rabaa ayb ayb maxaa yeelay ninkii wax dilay iyo ninkii uu dilay ayaa waxaa laga dhigay walaalo kii wax dilay iyo dadkii uu wax ka dilay waa walaalo ayaa laga cabiray faman ruuxii cufiya lahu la cafiyo isaga loo cafiyo min akhiihi min demi akhiihi walaalkiis uu dilay dhiiggiisii shay-un wax loogaga cafiyo faitibaacun bilmacruufi marka maxalushaahidka sheekhu uu ka rabaa waxay tahay ninkii qaatilkii ahaa ayaa waxaa la leeyahay walaalkiis uu dilay dhiiggiisii haddii wax laga cafiyo ninkii uu dilay iyo isagii wax dilay walaalaa laga dhigay quwo inay ka dhexayso iimaani ah wa qaala alla waxa uu yidhi marka quwada hesha islaamku cabiraayana waa untii iimaanka ah wain daa'ifataani hadday laba kooxoodoo min almu'miniina ka mida iqtataluu hadday dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa dhexdooda heshiisiiya fain bagad haddii ay qooqdo oy xadgudubto ixdaahumaa middood cala lukhraa ku xadgudubto faqaatiluu la dagaalamo allatii midii tabqii gardaraanaysay xataa tafii'a ilaa ay uga soo laabanaysa ilaa amrillahi ilaahi amarkiisa fain faa'at hadday soo laabato fa aslixuu baynahumaa dhexdooda hagaajiya bilcadli ku hagaajiya wa aqsiduu cadaalad sameeya ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelyahay almuqsidiina kuwa cadaaladda sameeyo innamaa wax kale ma ani almu'minuuna mu'miniintu ikhwatun walaalo weeyaan fa aslixuu hagaajiya bayna akhawaykum walaalihiin dhexdood hagaajiya marka wain daa'ifataani min almu'miniina wejhu dalaalaha aayaddu waxay tahay ayagoo isdagaalaya mu'miniin la yidhi ayagoo dagaalamayo oo dagaal isku hayo ayaa mu'miniin lagu sheegay marka laba kooxoo muslimiinaad dirireen waa gaalo maya dagaalka bimujaradi alqitaal gaalo ku noqon maayo hadday kooxe ayagu macno kale gaalo ku noqotay baab kale waa laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa bimujaradi alqitaal maya gaalo ku noqon maayo labada aayadood marka sheekhu saas usoo kala deliishaday walaa yaslibuuna ka siibi maayaan alfaasiqa ninka faasiqa ahna almilliya faasiqi waa waa sifeeyey walaa yaslibuuna ka siibi maayaan alfaasiqa walaa yaslubuuna ka siibi maayaan oo ka qaadi maayaan alfaasiqa faasiqa faasiqiiday almilliya diinta loo nisbeeyey yacnii faasiqa oo muslimka ah buu ka wadaa faasiqa muslimkaoo diinta loo nisbeeyey muxuu ka cararaa marka faasiq haddaa iska tiraahda gaalkuba waa faasiq gaalka laftirkiisa waa faasiq ma ogtahay oo ilaahay qur-aanku waa ku sheegay gaalku fisqi waa ku tilmaamay afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun faasiqaas waa gaalka aayadda danbaa tilmaamaysa inuu naarta ku waarayaa la sheegay marka haddaad un iska tiraahda walaa yaslubuuna alfaasiqa bis haddaa iska tiraahda dee wuxuu ku dhihi karaa ninkan war gaalkan faasiqa ahba miyaan iimaanka laga qaadaynin kaas waa laga qaadaya haa marka almiliya buu kugu daray caqiidadan aadu u taxriiriyey sheekh raximah اllahu tacaala laakiin curfiga muta'akhiriinta faasiq waxaa loo yaqaanaa nin muslima un dembi badan gaalka hadda ayagu faasiq uma yaqaanaan dadkan hadda laakiin sharciga markii iyo kutubta la akrinaayo curfiga dadkan hadda dambe laguma akhriyee curfigii uu ku soo degay in lagu akhriyo iyo caadadii uu sharciga ku yimid walaa yaslubuuna alfaasiqa ka siibi maayaan almilliya diinta loo nisbeeyey aliimaana iimaanka ka qaadi maayaan bilkuliyati uga qaadi maayaan duuduub bilkuliyati markuu ku leeyahayna duuduub loogama qaadaayo laakiin qayb waa laga qaadi karaa oo waa la dhihi karaa ninkaani waa mu'min oo naaqisuliimaan waa la dhihi karaa walaa yuqalliduunahu ku waarin maayaan oo inuu ku waaraayo ma xukumaayaan fi naari naarta dhexdeeda kamaa taquuluhu lmuctasilatu siday muctasiladu leedahay bal ee alfaasiqu gaalka muminka ah muslimka ah yadkhulu wuxuu gelayaa fi smi اliimaani اlmuطlaqi fi smi اliimaani iimaankii magaciisii buu gelayaa almuطlaqi la sii daayey kamaa fii qowlihi sida ilaahay qowlkiisa ou yahay fataxriiru raqabatin mu'minatin facalayhi korkiisa waxaa ah taxriiru raqabatin luqun xoraynteed mu'minatin luquntaasoo mu'minatin mu'minad ah haddaad nin un addoon xoray mu'mina baa lagu yimi waxaad iska soo qabatay nin muslima oo faasiq ah oo addoon ahay ayaad xoraysay ee ninkaama kafaaro guta haddii la yidhah waa kafaaro gutaa laleeyahay maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala wasfiga uu ku xihay waa un iimaan waana laga helay saan baa la dhahay ayb waqad laa yadkhulu fiir marka waqad laa yadkhulu inuunan gelin ayaa la arkaa fi smi اliimaani اlmuطlaqi marna waxaa la arkaa iimaankii muطlaqa inuunan gelin hadaayan sheegay oo marka la leeyahay war ninkii hebel ahay ninkaas muxuu yahay mu'min waaye maya ruux faasiqa maxaa haddii lagu weydiiye oo ninkaa ka waran mumin waa mu'min haddaad tiraa khalad waa maxaa yeele iimaanku waa ismi oo madxi ah xadiidkii nebiga sala allahu calayh waali wasalama ee saxeixa ku sugnaabaa wuxuu ahaa sacd ibn abi waqaas baa wuxuu yidhi radia allaahu canhu nin baan nebigaa khanaa'in buu qaybiyey nin buu ka tegey aan anugu wanaag ku aqaanay markaasaa waxaan idhi yaa rasuula allah ninkaan si huwa mu'minun waa mu'mine markaasu wuxuu yidhi awa muslimun yani waa muslim iska dheh haddana waa ku celiyey wax aan ka ogahay darteed ayaan ugu celiyey buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi muslim iska dheh mu'min hadhihin buu yidhi wahaakada aayaddii maxay iyadan ahayd qaalat ilacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamnaa walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum iimaanka laga anfinaya kee waayan waa kii kaamilka ahay laakiin asal iimaan oo ay ku soo islaameen waa haysteen cala alqowli araajix min aqwaali اlmufasiriin ayb meeshan marka waxay culammadu isku haystaan iimaanku islaamku isku mid miyaamse waa kala duwan yihiin waxaana loo badan yahay iimaanku islaamku cumuum iyo khusuus min wejhin inuu ka dhexeeyo oo ruuxa yacnii hadduu mu'min yahay muslimna waa yahay oo iimaankaa derajo sarreeyo laakiin way dhici kartaa ruuxii in muslim la dhaho mumin kaami mu'min xaqiiqa iimaan xaqiiqi haystana aan la dhihin way dhici kartaa adu waa masale marka imaamu albukhaari iyo marwasi iyo waxay qabaan ayagu inay isku mid yihiin alimaamu albukhaari iyo imaamu almarwasi iyo saasay qabaan akaru ahli اlxadiidna waxay qabaan isku mid ma ahan cumuum iyo khusuusaa ka dhexeeya kutubaha markaad daalactaan umbaad arkaysaan kuwaas kuwayaalkaas waqad laa yadkhulu inuunan soo gelin baa la arkaa fi smi اliimaani iimaankii magaciisii iimaankii day almuطlaqi la iطlaaqay waa kii kaamilka ahaa waaye kamaa fii qowlihi tacaala siduu alla u yidhi oo kale inamaa wax kalama ahni almu'minuuna mu'miniinta aladiina kuwii weeyaan idaa dukira allahu haddii ilaahay la sheego wajilad ay cabsanayso quluubuhum quluubtooda waidaa haddii tuliyad la akhriyo calayhim iyaga korkooda aayaatuhu aayaadka alla lagu akhriyo zaadathum ay zaadathum ay u ziyaadinayso iimaanan iimaan wa calaa rabbihim rabbigooda korkiisana yatawakaluuna tala saaranayaan intaan ruuxii laga helay marka weli waxaa ku sii xigta aladiina yuqiimuuna asalaata wa mima rasaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqan marka iimaankii tilmaantan in laga siibo waa dhici kartaa laga qaado maxaa yeele intaan qof walbaa ma haysto tawakul iyo aayad markii lagugu aqriyay qalbigaaga inuu gariiro yacnii ay saamayso yacnii qofka uu ilinta qubo iyo qof walbaa ma laga helayo haddii marka adugu laakiin qalbigaaga aanu uunan baqaynin marka qur-aanka la akrinaayo iimaan waa iska leedahay oo muslim waa tahay laakiin iimaan kaamila maya mu'min oo xaqiiqi ah waa iimaankiisu xaqiiqatuliimaan haysto la dhihi maayo xaqiiqatuliimaan iyo alimaanimaanu lkaamil waa isku mid wa qowlihi sala allahu calayh waali wasalam laa yazni zaani zaaniga ma zinaysto xiina yaznii kolka uu zinaysanayo wahuwa mu'minun isagoo mu'mina isagoo yacnii mu'mino iimaankiisu kaamil yahay ma dhacayso inuu zinaysto marka culammadu waxay yidhaahdaan marka uu zinaysanayo iimaankii baa laga qaadayaa ka dullati dushiisaa la dhigaa korkiisa sidii dallad camal dalladda meeshay u joogto kalea la yeelaa iimaankiisa islaamnimadii baa ku haraysa markuu zinadii ka baxo iimaanka usoo laabana saasay leeyihiin laa yazni zani qaarna waxay qoreen iimaanka islaamka markay ka hadleen laba goobaabin goobaabin yar bay qoreen iyo goobaabin weyn daa'iro weyn daa'irada yar waxay ka dhigeenee gudaha ku jirto iimaankii daa'irada weyn islaamkii bay ka dhigeen ruuxii marka marka iimaanka uu ka baxo xaqiiqatuliimaan laga waayo daa'iradii yareyd buu ka soo baxayaa tii weyneeduu ku dhex jiraa islaamkii unbuu isaga dhex jiraa laakiin isimkii madxiga ahaayo ammaanta lahaayo iimaankii ma hayo walaa yasriqu saariqu tuugga wax maxado xiina yasriqu kolkuu xaday wahuwa mumin isagoo mu'mina walaa yashrabu alkhamra khamrada ma cabo xiina yashrabuhaa markuu cabayo wahuwa mu'min isagoo mu'mina walaa yantahibu ma boobo nahbatan boobis daata sharafin daata sharafin yacnii wax waxa uu daata sharafin sharaf u saaxiiba yacnii shay weyn ma boobo ayb yarfacu nnaasu dadku ay u soo kor yeelayaan ilayhi isaga xaggiisa fiihaa boobida boobidaa uu samaynaya dhexdeeda absaarahum aragyadooda xiina yantahibuhaa kolka uu boobayo huwa mu'minu isagoo mu'mina mar wuxuu ku leeyahay qofku waxma bililiqaysto waxma boobo shay weyn oo dadku ay war waxaan intuu u wadaa dadku isleeyihin indhaha kor u soo qaadayaan ma boobo marka uu boobayo isagoo mu'mina maxaan o dhan marka khawaarijtu marka axaadiidtan bay ku dhegeen markaasay yidhaahdeen zanim waa mu'min maaha soo lama dhihin laa yazni zani xiina yazni huwa mu'min de hadduusan mumin ahayn muxuu noqonaa bay dheheen gaal fakerkooday camal siiyeen axaadiidtii kalena waa ka tageen ahlu sunnahina axaadiidta unbay jamciyeen oo ahlu sunnihi waxay yidhaahdeen ilaahay baa wuxuu leeyahay aلzaaniyatu wالzaani fajliduu kula waaxidi minhumaa miata jalda zaaniga boqol karbaash ha lagu dhufto yidhi ilaahay ee hadduu gaaloobay ma la dili lahaynoo waayahay man badela diinahu faqtuluuhu soo maa badla diinahu faqtuluuhu soo maa haddii ou zinadu hadday gaalnimo ay tahay waa la dili lahay maxaa boqol karbaash ku dhufta iska daaya maxay tahay taa iyaduna idinkuna meel geeyaa la yidhi marka marka nusuusta marka la jamciyaa waxaa la ogaan karaa un wax meesha ay u socota laakiin nin walba hadduu meel iskaga dhig waa dhibaato wanaquulu waxaan dhahaynaa marka huwa isagu mu'minun mu'min weeyaan naaqisuliimaani iimaankiisa oo naaqis yahay aw amase mu'minun mu'min weeyaanoo biiimaanihi buu mu'min ku yahay iimaankiisa faasiqun faasiq weeyaan bikabiiratihi buu faasiq ku yahay falaa yucdaa la siin maayo alisma almulaqa qaacidada aan sheegayna falaa yucdaa la siin maayo huwa isagu alisma almulaqa isimkii muطlaqa ahaayee qayaxnaayo iimaanka ahaa la siin maayo walaa yuslabu lagamana siibaayo muطlaqu lismi isimka un bartiis isimkii bartiis yani iimaan bartiis lagama siibaayo iimaan dhammaystiranna la siin maayo ninkan isaga walaa yuslabu laga siibi maayo muطlaqu lismi isimkii yacnii bartii un laga siibi maayo bikabiiratihi bisababi kabiiratihi looga siibi maayo wa min usuuli ahli الsunnati wاljamacati usuusha ahli الsunnati waاljamaca waxaa ka mid ah salaamatu quluubihim quluubtooda inay ka nabad gashay ay ka nabadgalsan tahay wa alsinatihim carabiyadoodu inay nabadgeliso liasxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalam asxaabta rasuulka kamaa wasafahum ullahu siduu ilaahay u sheegay fii qowlihi tacaalaa oo ugu sheegay waaladiina kuwiibaa iskale fayga muslimiinta waaladiina kuwiibaa le jaa-uu yimid min bacdihim saxaabada gadaashood yaquuluuna dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow aatinaa ikfir dhaaf yaquuluuna xaal ay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow ikfir dhaaf lanaa annaga noo dhaaf waliikhwaaninaa walaalaheen u dhaaf aladiina kuwaas oo sabaquuna nagala hormaray biliimaani nagala hormaray walaa tajcal ha yeelin fii quluubinaa quluubteenna hillan xiqdi xiqdi iyo yacnii cuqdad ilaahu quluubteenna ha yeelin liladiina kuwii ha u yeelin aamanuu rumeeyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenno innaka adiga ra'uufun baa tahy mid turid badan raxiimu naxariisa shabaa asalkii kale ugu dembeeyuu ka hadlaya halkana waa asalkaas waa saxaabada wuxuu ku leeyahy usuulu ahli sunna waxaa ka mid a wa min usuuli ahli sunnati waljamaca waxaa ka mid a quluubtooda iyo carabkooduba way nabadgelisay asxaabu rasuulillaahi qalbigoodana asxaabta rasuulka waa nabadgeliyey carabkoodana waa nabadgeliyey waxaa lagaa rabaa ad marka asal carabkaaga iyo qalbigaaga inay asxaabtu nabadgeliyaan qolada marka diidan waxa ay tahay qolo waxaa weeyaan raafidada ayaa ugu daran nimanka la yidhaha alraafidatu shiicada hadda dadku iska dhahaan raafidadu shiicadu waa dhowr qaybood dhowr noocood kuwaan hadda yani iiraan iyo ciraaq iyo joogo iyo lubnaan iyo waa raafido weeyaan waa kuwa asxaabta rasuulka caayo hadday xisbullaahi yihiin iyo hadday yihiin yacnii qolooyinkan kaleo ayagoo hadda ciraaq joogo ama kuwa xukunka haysta iyo kuwa kaleo kayrkooda iyaguna shiicada oo carab iyo kayrkood waxay ahaadaanba iyo iiraanta kuwaan hadda jooga iyo kulluhum raafidow waxay ilaahay uga diin dhigtaan asxaabu rasuulilah in la caayo arrinkaasna maahan arrin ay qarsadaan arrin layskaga dulmiyeyna ma aha waa waa muujistaan qanawaadka qaar telefisyonaadka qaar doodaa lagu qabtaa dood ayaga iyo rag ahlu sunnaha dood loo qabtaa telefisyoonkaasoo asxaabta rasuulka ka caynan telefisyoonkaas asxaabta rasuulka ka cayna waxaa dhici karta annaga de shiican naguma dhex jirto alxamdu lilah saxaabo la caayaba annagu inaanan maqlin walxamdu lilah calaa daalik laakiinse meelaha ay dadka iyo ahlu sunnaha iyo shiicadu meelaha ay ku wada nool yihiin waad yaabaysaa ninka ugu jaahilsan ahlu sunnaha ee ka yimaado dhulkaas shiicada waa necab yahay wax welana uma ahaayo haddaad weydiisaa wuuu annagu dadkeenna shiicadu waa fiican tahay kuleeyihin maba yaqaanaan waa fiican tahay kuleeyihin mana fiicna gaalana ma necba bal gaalada hoostay ka wataan waana sida yacnii culummadii horena tilmaamtay waaqicina ah waaqicina ah oo loo jeedo waxaa kaloo yidhaahdeen marka waxaad arkaysaa marka inay aad u necab yihiin qolooyinkaas la degan ayaga maxaa yeelay xumaantooday og yihiin adigu nin haddii maalin walba uu kaa hor imaado ama deris kula noqdo ka warran abubakar lacnadaayo oo cumar cayanaayo cumaan wuxuu dhaafaayo jirin qaar telefisyonaadka waxaan ku arkayay qaar yacni dhahaayo cumar iyo abubakar waxay u heshiiyeen faadima binti rasuulillaahi markaasay maalkeedii bay u diideen qisadii fadeg ayuu sheegayaa fadeg dhul nebigu uu lahaayo waxaa jirta markuu nebiga dhintay xadiidka abubakar wuxuu ahaa naxnu macaashira alambiyaa nebigu wuxuu yidhi annagu haddaan ambiya nahay maa taraknaa sadaqa waxaan annagu ka tagna waa sadaqo nebi lama dhaxlo waxuu ka tago sadaqo lay noqonay faadima marka iyadu ma ogeyn xadiidkaas abubakar bay u timid maalkaygii fadeg isi markaasuu wuxuu yidhi rasuulkii baa waxaan ka maqlay buu yidhi isagoo sidaa dhahaayo naxnu macaashir alambiyaai laa nuura annago daan ambiyanahyna lama dhaxlo maa taraknaahu sadaqa waxaan ka tagna annaga waa sadaqo ede nebiga inaan la dhaxlinna waaba waxaa keenaayo sharcigiiyo maxaa yeelay dadku waxay isdhahayaan haddii nebiga nebiyada haddii la dhaxli lahaa de dadku waxay isleeyihiin ninkaani wuxuu u halgamaya inuu ilmihiisa iyo reerkiisa hadhow boqortooyo inuu aas-aasoo rabaa baa laysdhehi lahaa mogta laakiin haddaanba la dhexlayninba yaa isdhahaya saas marka xadiidkaa markuu ku akriyo faadima dabcan markaa waa iskaga tagtay markaa isaga wuxuu leeyahay maalkii bay u diideen koo qof ma aabbihiis inuu dhaxlo loo diidi karaa midda labaad wuxuu leeyahay cumar ayaa marka intay markay hadashay kadib feer ku dhuftay iyadoo uur leh cali waa ag taagnaay saljuglay u dhacday ilmihii baa ka soo dhaceen waadaa waa kuwaasaa nebiga ilmihiisay saas u dili jireen buu leeyahay kuwaas maa khayrna waxaasoo meelaha ayuu sheegaya cumar ayaa yacni cali isaga marka muxuu ahaa marka xaaskiisa la dilaaya kaba soo qaadba oo meesha iska taagan yahay kayfa kayfa yaqacu daalika nacam adigii waxaan kaa suurtoobin see uga see cali uga suurtoobaan marka shiicada calina waa caayeen cumarna meeshaas waa ku caayeen waxay deeyeen waxaa ka mid a dawaa'iftaas marka khawaarijta khawaarijtu ayaguna cuhmaan iyo cali iyo way gaalaysiiyeen waxaa ka mid a nawaasibta nawaasibta aalubeytka nebiga cali ayay iyaguna caayi jireen oo ay dacni jireen intaba ahlu sunnada waa khilaafsan yihin markaa dadka ahlu sunnada asxaabta quluubtooda waa waa u nadiif mas'alada shiica iyo ahlu sunno ka dhexaysana mas'alo siyaasad ah ma ahan hadda bilaabatay hadday dowladuhu ayagu siyaasadeen ayagay jirtaa laakiin mas'ale siyaasiya ma ahane waa kan kutubtaani ku taallaa annaga iyo shiica maxaan isku haysanaa haddii la yidhaha asxaabtaan isku haysanaa haye shiica waagay asxaabu rasuulilaahi nabadgeliso aan aragna intay laakiin asxaabu rasuulilaahi caynaysa meel isuguma imaan karna isuguma fahmi sidaasaana ummadda muslimiintu saasay ahaa jirtay kutubta laga alifay intaan anigu garanayo waxaa ugu qadiimsan abuu nucaym alasbahaani kitaab uu qoray oo la yidhaha kitaabu alimaama raafidada ayuu ku radiyaa kitaabkaas u alifo waa madbuuc waxaa kaloo laga alifay ibnu taymiya kitaab sagaal mujalladoo la yidhaahdo minhaaju sunna ayuu alifay raafidada iyo maqaalaadkooda uu ku radiyo ibnu xajarna ku ammaanay radigaa waxaa ka mid a ibnu xajar ilhaytamiga faqiiha ah tuxfatulmuxtaajka sheekha iska leh minhaajka sharxo ibnu xajar alhaytami almakki kitaab wuxuu leeya la yidhaha asawaaciqu almuxriqa fi raddi cala araafida ayuu leeyahay muxibuddiin alkhaiib kitaab tuxfat litnaa cashariya ayuu leeyahay ixsaan ilaahi dahiir culammadii zamankanuu ka mid ahaa bakistaaniba waa ixsaan ilaahi dahiir kitaab laba kitaab buu leeyahy ashiicatu wasunna mid la dhaho iyo mid shiicada oo ka qoro laba kitaab ayagaana dilay intay baabuur bamba u geliyeenoo ku dhintay nacam miinay ku dileen xiwaarka badanaa madaahibtu hadday tahay madaahib aan isku kalsoonayn waxaa dhici karta xiwaar inaysan jeclayn nacam kaaley xaqaa layska dhaadhicinaa ha laga hadla masaa-isha haddii la yidhaahdo inaynan farax gelinin baa dhici karta nacam calaa kulli xaal ninkaa ixsaan ilaahi dahiirna waa dileen shiicadaa dishay kutubahaasaa marka laga alifay bimaa fiihim yani waxaa radi jiray muctasilo ahlu sunnaa radisay muctasilaa radiyeen ashaaciraa radisay dawaa'ifta o dhan waa wada radiyeen wakhtiyadii hadda khumeyni oo xukunka qabsanayay toddobaatan iyo sagaalkii meelahaas ayaa un waxaa la arkay shicaar xarakaadka gabal xarakaadka gabal ayaa aad laa siyama xarakat ikhwaan almuslimiin ayaa aad iyo aad marka waxay bilaabeen inay buunbuuniyaan khumeyni iyo kacaankiisa inay buunbuuniyaan oo yidhaahdaan shiicada iyo sunnada khilaafka ka dhexeeyo khilaaf waxaa weya khilaafkii imaam axmed iyo shaafici ka dhexeeyo oo kale alkhilaafu bayna ahli sunnati washiica kalkhilaafi bayna axmed washaafici kayf adan sidee baa yani waa nin asxaabu rasuulilaahi aa laysku haystaa marka ma khilaaf axmed iyo shaafici ma ma caqiiday isku haysteen imaamu shaafici iyo imaam axmed wa kuwaas un baa laga maqlay laakiin nin diin aqoon u lahoo diin u nisbo sheegto lagama maqlin marka mushkilada ay leedahay ka mid tahay wa min usuuli ahli sunnati waljamacati waxaa ka mida salaamatu quluubihim quluubtooda inuu salaamatu quluubihim quluubtooda nabadgelyada ay nabadgelisay wa alsinatihim iyo carabiyadooda liasxaabi rasuulilaahi asxaabi rasuulilaahi ama salaamatu quluubihim quluubtooda ka nabadgalka ay ka nabadgashay wa alsinatihim iyo carabiyadooda liasxaabi rasuulilaahi salaamatu quluubihim quluubtooda nabadgelyada ay nabadgelisay wa alsinatihim carabiyadooda nabadgelyada ay nabadgelisay liasxaabi rasuulilahi sala allahu calayh waali wasalam masdar oo loo idaafeeyey faacilkiisa u ka dhig kamaa wasafahum allahu siduu ilaahay ugu sifeeyey fii qowlihi tacaala waladiina jaa-uu min bacdihim imaam maalik aayaddan wuxuu ka istimbaaday maalka muslimiinta ee feyga la yidhaahdo maadaama aayaddan ay tilmaantay cid kastaa la siin ee asxaabu rasuulilaahi quluubtooda aan loo yacni cuqdad aynan ugu jirin ayaa la siinayaa mar hadday aayaddu leedahay waxaa laga istimbaadayaa buu yidhi fayga muslimiinta koox kasta oo kooxaha ahlu bidcada waa la siinayaa ilaa raafidada maan dadka saxaabada rasuulka caayo masalan ninka musliamiirka maal buu hayaa baytulmaalka maalka yaallo xuquuq qof kasta oo muslima ku leh marka laga reebo dadka saxaabada caayo kuwa asxaabta rasuulka caaya iyaga la siin maayo maxaa yal aayaddan sidaasay tilmaanta caaishana saasoo kale waa laga wariya iyada amaa dawaa'ifta kaleo ahlu bidcada waa la siinayaa ogown maxaa yeeley ninkan hadduu bidci yahay oo muslim uu yahay oo adigu raciyadaada ou yahay xuquuqda uu kugu leeyahay waa lagaa rabaa adig mar walba ee ma jira wax la yidhaha ruuxaan xuquuq dhanba aan lahayn walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu dadka qaar marka hadday arkaan qof caqiidada ku khilaafsan oo kale waxaa dhici karta inay wax walba u diidaan inay yacnii xuquuqdii ou lahaa iyo tii ayaga lagu lahaa iyo shuqul aysa ku lahayn qolo marka markay tadaruf ku samayso dhinacii gaalada xaggeedoo kale qolo kalena waxaad arkaysaa dadka ahlu bidcada tadaruf ku sameeyo oo hadday xataa wax ka xadaan waa bannaysanayaan nin ahlu bidca hadduu deyn ku lahaa war deynkayginiyo isii waa meermeerinaya war maxaa dhacay ninkaan awalba ahlu bidcu ahaayo hadduu ahlu bidcaha xoolihiiso isaguma lahan gaalaan xoolahooda la dhici karin muslimaan la dhici karin noocuu doonaya ah marka hajrigu inaad meel ousa lahayn dhex gelisaa ma ahan yacni taas hajrigii ilaahay ku faray ma noqonayso wadaacatu الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam iyo nebiga daacadiisa kamaa wasafahum اllaahu fii qowlihi kadaa uu ku sifeeyey wadaacatu الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam nebiga daacadiisa ya rabbana inaka ra'uuf raxiim haahey wuxuu yidhi marka aayaddii marka kamaa wasafahum ullaahu fii qowlihi tacaala siduu ilaahi subxaanaه wa tacaala ugu sifeeyey qowlkiisa aayaddii ayuu markaa sheegay wadaacat الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam kamaa wasafa yani siduu uu ku sifeeyey nebiga sal ا ly slm fii daacatihi وطاacaة النaبiي slى الlaه عليه aلي وsلم fيi qowlihi laa تaصubuu أصxaabii fawladii nafsii biyadihi وطaacaة النabiي dheh slى الlaهu عalيه alي wsلم nebiga daacadiisana kadalika sidaasay ahayd fيi qowlihi qowlkiisa dhexdiisa ahayd laa tasubuu asxaabii asxaabteyda ha caynina fawaladii nafsii biyadihi fawaladii kii baan ku dhaaranayaa nafsii aniga nafsadeyda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee low anna axadakum midkiin anfaqa hadduu bixin lahaa midla uxudin buurta uxud oo kaleo dahaban dahab ah maa balaqa mudda axadihim midkood koombo ou bixiye ma gaari lahayn walaa nasiifahu koombo nuskeedna ma gaari lahayn xadiidkan wuxuu ku yimid cabdiraxmaan bin cawf iyo khaalid bin weliid ayaa wax dhex mareen khaalid baa marka cabdiraxmaan ku ad adkaaday waxoogaa caayey markaasuu nebigu wuxuu yidhi asxaabteyda ii daaya fawaladii nafsii laa tasubuu asxaabii fawaladii nafsii biyadihi ilaa aakhirihi marka haddii khaalid iyo cabdiraxmaan cabdiraxmaana saxaabinimada ku soo horreeyey haddii khaalid la leeyahay war saxaabadeyda ii daa ha caayin khaalidna oo asxaabu rasuulilah ka mid yahay famaa baaluka marka nin aan asxaabu rasuulilaahi ahayn hadduu caayo asxaabta rasuulka naa laa tasubuu asxaabii ha cayninina fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa midka nafsadeyda gacantiisa ku jirtee low anna axadakum midkiin anfaqa hadduu bixin lahaa midla uxudin oo kale buurta uxud oo kaleo dahaban dahab ah inta buurta uxud ay taho dahab haddaad bixiso maa balaqa mudda axadihim midkood asxaabta mid ka mida koombadiisa ma gaari lahayn walaa nasiifahu koombo nuskeedna ma gaari lahayn maxaa yeele iyagu mar ay diinta u baahnayd hiil ayay hiil siiyeen laakiin adiga waa lagu soo gaarsiiyey iyadoo aad yacni dadku u badan yihiin oo la dadaalay oo khayr fara badan baa ku soo gaaray lakiin iyagu markay dadaalaayeen koombada iyo yacnii waxa yarkaa wax weyn waa kawaa ka fiicnaayeen marka asxaabu rasuulilah hadda diinkeennaay u soo halgameen diinta waxay ugu soo halgameen dagaal ahaan waxay ugu soo halgameen xataa diintii oo saafi ah inay noo timaado mid ugu sii muhiimsan taas waa maxaa yeele saaad ogsoontihiin qur-aanka yaa jamciyeyn markii hore nebiga waa la qoray wakhtigiisii meelow ku kala firfirdhisnaa xilliga abubakaraa la jamciyey qur-aanka haddana cumaan waa tii mar kale uu ku celiyo yanii masaaxiftii qaar badanoo intuu yanii gubay oo soo habeeyey oo qiraa'adan yanii qiraa'a waaxida oo dadkii ku kulmaysaan isku khilaafin iyo wahaakada waa tii marka sidaa uu ka dhigay marka taa waxay keenaysaa sidaasna waa usoo dadaaleen asxaabu rasuulilah marka dhinac keliya hal dhinac in laga fiiriyo un ma ahane dhinac kasta oo diintan laga dadaali laha waa ka dadaaleen walidaalika abu zurcat araazi raximah ullah ayaa warka shiicadaba intou maqlayba waxa uu yidhi innahum yuriiduuna an yadcanuu shuhuudanaa shiicadu waxay rabaan uu yidhi annaga iyo alle markhaatiyaalka noo dhaxeeya inay duraan wax ka sheegaan markhaatigeenna inay duraan ayay dooneen buu yidhi ruuxa markhaatidiisa haddii la duro xaq mau helaana adig haddii markhaati aad keensatoo tiraa gurigaan anaa iskale waa kan markhaatidii aan u haystana haddii markhaatidii la duro oo la yidhaha markhaatidaan ma fiicna waa been badan yihiin guri miyaad helaysaa marka adugu wax ma helaysid soo maa diinteennii marka dadkii markhaatiyaalka ka ahaabay dureen buu yidhi ayay rabaan inay duraan wadacnu fiihim owlaa dacnigana ayagaa ku habboonuu yidhi inahum zanaadiqatu inahum zanaadiqatu inahum zanaadiqa oo kamaa qaal waa zanaadiqa waayo macnaa dadkii hore marka say u fahamsanaayeen feeri haddii adiga asxaabtii la duro asxaabta waa gaalo oo ama waa faasiqiinay ahaayeen halkan wax laga keenay meeshan wax laga soo aruuriyo maxaa ka dhalanaya marka de asxaabta haddii waa faasiqiin la yidhaha xadiidka ay keeneenna ha laga tago wa xadiidka ay keeneen marka laga tagana seed u cibaadaysanay adiga marka xadiidkiina hadhow waxaa ku soo xigo qur-aankan ay soo guuriyeenna kii saxda ahay ma aha ha laga tago marka wax marka musalsal oo dowr aan laga bixin baa imaanaya marka marka way ku fahmeen kuwaan marka socda yidhahda walidaalika dadka ahlu xadiidka ee ahlu sunnada kuwa duraya iyaguna oo sababka ay u durayaanna ay tahay diinta ay faafinayaan darteed maaha sabab adduunyo ayaguna waa calaamad min calaamaati ahlilbidac calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fii ahli اlahar وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم